alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى allah wslm cla muxamadi wcla alihi wsaxbihi wslm ajmaciin aharkii aanu shalayta soo akhrinay oo ahaa yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduuluh sanadkiisa waxaa ka mid ahaa mucaani bni rifaaca assulaami ayuu qoray dabcadeeda waxaana filaya inay tahay assalaami nisbadu qaala muxamed bnu xusein raximah اllah faaclamanaa mowlaana alkariim annahum uutuu cilman fabagaa bacduhum calaa bacdin waxasada bacduhum bacdaa musanifku wuxuu soo arooriyey nusuusta gaar ahaan aayaad qur-aan oo aad iyo aad u fara badan oo suurado kala gedisan uu ka soo uruuriyey aayaadkaas oo ka hadlaya xumaanta ay sameeyeen yahuudi iyo nasaaradu markii labadii kitaab loo soo dejiyey ay ka weecdeen marka wuxuu leeyahay musanifku faaclamanaa mowlaana allihii noo gargaarayey ee khayrkiisu uu badnaa waxa uu noogeysiiyey kitaabka qur-aanka dhexdiisa annahum ay alyahuudu waannasaara ahlu kitaabku utuu cilman in cilmi la siiyey fabaqaa bacduhum calaa bacd markii cilmigii xaqahaa loo soo rogay kadambow ayaa waxa weeyaan ay isku xadgudbeen oo baqiya ay sameeyeen wa xasada bacduhum bacdaa qayba qaybtii kaleeto ayay xasad ku samaysay xataa akhrajahum dalik ilaa baqiga ay sameeyeen oo ay isku sameeyeen iyo xasadka ay isxasdeen uu ka saaray iyagii ilaa an tafaraquu inay kala tagaan yacni xasadkii iyo baqigii baa wuxuu gaarsiiyey inay xaqii ay ka tallaabaan oo dalaalo ay dhex galaan fahalaku waa halaagsameen fain qaala qaa'ilun mid saa'ilah ee wax weydiinaya haddii uu yidhaahdo fa ayna almawaadicu min alqur'aani alatii fiiha nahaana allahu tacaala xaggee ka helaynaa meelaha qur'aanka ku soo arooray oo mawaadicdaas iyada dhexeeda nahaana nahaana allahu tacaala allaha sarreeya annaka haddaanu nahay muslimiinta uu noo diiday an nakuuna milahum ay mila ahli lkitaab wuxuu leeyahay haddii qaa'il ama saa'il su-aal weydiinaya uu yidhaahdo meelaha qur-aanku aayadaha qur-aanka kusoo aayadaha qur-aanka ku soo arooray oo ku saabsan in ilaahay subxaanahu wa tacaala noo diiday inaanu ku dayanno yahuudiya nasaarada aayadaha noocaas halka ka helina haddii midna weydiiyo waxaanu ku xataa naxdara si aan uga food jignaanno maa xadaranaa allah wuxuu nooga digay oo min alfurqati iskhilaafitaan ah bal nalzamu ljamaaca jamaacada muslimiinta ayaanu laasimaynaa yacni aayadaha ku soo arooray oo sheegaya muslimiinta in loo diiday inay tafaruq iyo khilaaf ay sameeyaan iyo kooxo kooxo bal ku baaqaya in jamaacada islaamiga ee almutamasika bihadyi nabiyi sala allahu alayh waali wasalam inaanu laasimno aayadaha noocaa ka warramaya xaggee ka helaynaa haddii in midna weydiiyo qiila lahu kaa waxaa lagu odhanayaa iyadoo looga jawaabaya su-aashiisa qaala allahu tacaala allah sarreeyaa wuxuu yidhi fii suurati aali cimraana suuradda aali cimraan allah waxa uu ku leeyahay dhexdeeda yaa ayuha aladiina aamanuu dedyowga iimaanka laga helayow ittaquu llaha ilaahay ciqaabkiisa ka gaashaanta taqwadu waxa weeyaan waa awaamirta alle siday tahay in loo qaato waxyaalaha nawaahidaana laga fogaado yaa ayuha aladiina aamanuu dedyowga mu'miniinta ah oo iimaanka laga helayow ittaquu llah ilaahay ciqaabkiisa ka gaashaanta yacni ilaahay ciqaabkiisa ka baqa xaqa tuqaatihi taqwadiisa midda dhabta ah xaqa tuqaa marka culammadu ay fasirayaan waxay ku sheegaan bian yushkara walaa yukfar in ilaahay loo mahad celiyo nicamta uu noo galay oo ay ugu weyn tahay nicmatulislaam oo aan lagu gaaloobin in waxa weeyaan la ateeco oo aan la caasinin waxaana aayaddan culummadu ay ku fasiraan aayadda kaleeta ay isku macno yihiin fattaquu llaha ma statactum ilaahay ka baqa intaad awoodaan cibaadada ilaahay lagu caabudaya dhammaanteedna waxay u khuduucaysaa qofka istidaacadiisa intuu ka awoodo hadba cibaadada intaad ka awoodun baad la imaanaysa maalan salaadoo kaleeto haddaan tusaale usoo qaadanno yacni waxa weeyaan qofku markuusan mariid ahayn ama uusan waxa weeyaan dayuurad uusan saarnayn oo aan u suurtagelinayn inuu istaago waajibka waxa weeyaan salaadda in loo istaago ama sunnaha noqoto yani gaar ahaan faraaidda sunada iyada waxa weye fadhiga waa lagu tukan karaa qofku isagoo awoodaba laakiin faraaidda waxaa waajib ah qofku inuu istaaga ku tukado laakiin licudrin ma cudurdaar la soo gudboonaaday aawadii ama ha noqdo cudurdaarkaasu xanuun ama ha noqdo yani qofkii dayuuradda saarnaa oo kaleeto yani fadhiga ayuu ku tukanaya haddii xataa fadhigi uu awoodi waayo liajli marad jiif buu ku tukanaya marka waxa weye istiaacada cibaadaadka oo dhan ayaa khuduucaya ayi cibaada istiaacay ku xihanta hadday tahay salaada soomka jihaadka xajka wax kasta oo ilaahay loogu dhowaado istiaacadu inuu laabanaysa walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum muslimuun adinkoo hoggaansan oo munqaadiina mooye ha dhimanina yacni islaamka ku sugnaadaa laga wadaa aayaddu waxay macnaheedu uu yahay yacni islaamka ku sugnaadoo marnaba ha ka wiicanina wactasimuu bixabli illaah xarigga alla qabsada jamiican idil ahaantiinna adinkoo aanan ku kala harin oo aan kooxa kooxa noqonin waxa weeyaan islaamka qabsada yani xablullahi waxa weye waa islaamkii waa alkitaab wasunna calaa manhaji salafi saalix walaa tafaraquu hana kala teginina marka aayadda yani waxa weye allah subxaanahu wa tacaala aayaddan dhexdeeda yani muslimiinta wuxuu ku amrayaa inay kitaabka wada qabsadaan oo ay ku walaaloobaan gebi ahaanba oo aysan kala tegin marka shayna waa loo diiday shayna waa la amra shayga la amra waxa weeyaan kitaabka inay sidiisa ku qabsadaan oo ku walaaloobaan shayga manhiga ahina waxa weeyaan inay iskhilaafaan marka khilaafku waxa weeyaan waa dhaqanka kufaarta dhaqanka muslimiinta ma aha wadkuruu nicmat allaahi calaykum galladda iyo nicmada ilaahay iniin galay bal dib u xusuusta id kuntum acdaa'an markii hadda ka hor aad ahaan jirteen kuwa colaad gaamurta ee u dhaxayso fa allafa bayna quluubikum ilaahay quluubtiinniibu isku keenay calaa hadyi lislaam nebiga sala allahu calayh ali wasalam intuunan madiine imaanin afartii qabiil ee wada deganeed labadii qabiilooda yuhuud ah marka laga reebo labadii qabiil ee carbeed ee la odhan jiray ows iyo khasraj colaad waxa u dhexaysay yani muddo dheer socon jirtay colaaddaas waxay ku ilaabeen oo ay ku walaaloobeen waa islaamka ayaa walaaleeyey ilaa xad waxay gaareen yani labadii qabiil islaamku intuu u bixiyey alansaar muhaajiriintii nebiga la socotay ama ka dambaysay ee ayaga u soo haajiray ninka ansaariga ahi inuu yidhaahdo kan muhaajiriga ah oo faqiirka ah xoolahayga waxaa rabti ka qaado hadduu laba xaas loo yahana mid laba xaas uu leeyahana midda aad door bidid baan kuu furaya midda marka allah uu leeyahay wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum yani waxa weye qofku markuu islaamka ku dhaqmo sida uu yahay ugu dhaqmo nicmada islaamku ay leedahay ayuu dhadhansanayaa waxaana uu soo xusinayaa jaahiliyaddii iyo wakhtigii xumaa nolosha uu ku noolay ee xumayd ayuu maarata dib usoo xusanaya marka aayaddan maxalushaahidku waxa weeyaan ilaa waxa weeye musanifku wuxuu yidhi haddii saa'iluu na weydiiyo oo uu yidhaahdo aayadaha allaha uga digaya muslimiinta inay iskhilaafaan oo ay noqdaan kufaartii oo kaleeto noo sheeg su-aashaasaa la weydiiye oo ka jawaabaya shiikhu aayadda marka maxalushaahidkeedu waxa weeyaan wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu yacni waxa weeyaan dhaqanka muslimiintu waa alijtimaac waalta'liif fima baynahum dhaqanka kufaartuna muxuu yahay waa alikhtilaaf walfurqa nacam ilaa qowlihi tacaala walaa takunuu kaladii walaa takunuu ha noqonina ayuha almuslimuun kaladiina kuwii kuwa la mid ah tafaraquu kala tegay waاkhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaa'ahum اlbayinaat markii ay u yimaadeen xujajkii cadcaddaa ka dambow iskhilaafay wa ulaa'ika lahum cadaabu cadiim kuwaa iskhilaafay markii xaqu u yimid ka bacdi kuwaasu waxa weeyaan cadaab aad iyo aad u weyn ayay leeyihiin maarata markay aakhire u gudbaan marka khilaafka iyo furqadii ay sameeyeen markii xaq u yimid ka dambow waxay ku muteen aakhire markii ilaahay ay la kulmaan cadaab shadiid ah idan waxa weye muslimiinta maxaa looga digayaa midla hada alcadaab sunnaduna waxa weeyaan waa naxariis iyo dariiqii jannada khilaafka iyo furqada iyo koox kooxuhuna waa ilaa ariiqi jahannam walciyaadu biاllah wa qaala tacaala fi suurati اlancaam suuradda suuraة اlancaam allah waxa uu ku leeyahay waana hada siraatii mustaqiima faاtabicuuh waana haadaa midkani siraatii waddadeeda weeye ayuu allah odhanayaa mustaqiiman isagoo toosan faاtabicuuhu waddadaa toosan ku dhaca waddadaa toosan raaca walaa tattabicu subul waddooyinka yani waxa weeyaan ka weecanaya waddadaa mustaqiimka ah oo dheer ha raacinina fatafaraqa bikum haddii marka wadooyinka wadwidka ah oo ka leexanaya dhinaca midig iyo dhinaca bidix haddii aad u weecataan fatafaraqa bikum can sabiilihi yani ay inka fogeyso yani subushaasu waddadii xaqa ahayd oo allah subxaanahu wa tacaala inkugu baaqayey dalikum midkii naas ayuha almu'minuun ayaa wasaakum bih allah uu inin dardaarmaya lacalakum waxaad mudan tihiin tattaquuna ilahay inaad ka baqdaan aayaddan fi suurati alancaam aayaddii horetay ku macno tahay wactasimu bixablilahi jamiican ayadu waa isku micno wey aayaddan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku caddaynayaa muslimiintu hal waddo inay leeyihiin waddadaasu waxay tahay waa waddada kitaabka iyo sunnada iyo manhajkii salafu saalix oo saxaabadu ay hormad u yihiin waddada iyada ah waddooyin baa dhinaca bidix iyo dhinaca midig kaga baxaya waddo kastana sida noo imaan doonta baabka dambe noogu imaan doonta shaydaan baa taaganoo dadka u baaqaya u gacan haadinayoo leh waddadaa dheer hanas iyo haraad baa ka sokeeye waddadan soke ayaa khayrku ku jira waddadan soke kusoo weeco qofkii shaydaanka ajiibana naarta iyo jahanab ayuu la gelayaa shaydaanka marka sidaan arki doonno baabka dambeeta ku imaan doonta aayaddan waxa ay ka mid tahay aayadaha nebigu si toosa uu u fasiray sala allahu calayhi waaalih wasalam marka aayaddani aayaddii horetay dibqal asil isku maartay ay isku macno yihiin oo allah subxaanahu wa tacaala hal wadduu noogu baaqayaa waddooyinka waddadaas gudbanna allah waa u ka digayaa marka waddooyinkaas gudban ama dhinaca midig ha kaga baxeen ama dhinaca bidix ha kaga baxeen waxa weeye waa waddooyinkii kufaarta iyo shaydaanku dadka ay ugu baaqayeen oo ay leeyihiin ummaddu ha iskhilaafto marka qof kasta ama wadaad ha noqdo ama waranla ha noqdo ee ummadda ugu baaqa yacni xisbi maaratay ay weliba ku magacaabayaan axzaab islaamiya waxa weeyaan waa min duruq shayaaiin waa min duruq shayaaiin walkafara dariiqa islaamka saxiixa ah oo nebi moxamed ilaahay usoo dhiibay waxa weye waa hal wado weeye marka ummaddani ummatu muxamed ee nebigu sala allahu calayhi waali wasalam ilaahay qur-aanka ugu soo dhiibay sabab ay isku khilaafi kartaan maba jirtaba ayi sabab ay isku khilaafi karto oo ay cudurdaar u helayaan limaada maxaa yeelay allaha ay caabudayaan waa keligii daatadiisa asmaadiisa sifaadkiisa waa keligii weeyaan cid yani waxa in loogu sharigay ilaahay beri buu ka yahay ciddii u sharigaysa waxa weye shirkigoodana allah subxaanahu wa tacaala waxba ka soo qaadi maayo oo waxa weye naarta qofka ku mudanaya tan labaad kitaabka nebi maxamed alle kusoo rogana waa kitaabka furqaan waa kitaab keligiisa weeye laba kitaab ilahay nooma soo rogin tan saddexaad nebiyullaahi muxamed ayaa nebigeennii ah laba nebi ma lihin tan afraad qiblada aan u tukanayno waa kacbada walidaalika liayi sabab oo dadka muslimiinta ay ku kala tegayaan oo ay isku colaadinayaan wax cudurdaara u heli maayaan wa qaala tacaala fi suurati alancaam wa qaala tacaala fi suurati xamiim cayn siin qaaf suuradda iyada ah waa fii suurati shuuraa allah waxa uu ku odhanayaa sharaca lakum ay sanna lakum allah waxa uu iniin jideeyey min addiini diinka xaggiisa wuxuu inkaga jideeyey oo mashruuc inkaga dhigay maa wasaa bihi nuuxaa nebiyullaahi nuux wuxuu ilaahay u dardaarmay taas baa adinkana iniin jideeyey waa tawxiidkii ambiyada kulligood rususha dhammaantood maxay ka sinaayeen tawxiidka waa ka sinaayeen iskuma khilaafin ama sharaa'icda isku khilaafeen nacam sharaca lakum allah wuxuu iniin jideeyey min addiini diinka xaggiisa maa wasaa bihi nuuxaa nebi nuux wuxuu ummaddiisa ugu baaqayey sagaal boqol iyo konton sano oo towxiidkii ah taabaa adinkana ilaahay iniin jideeyey ayuha almuslimuun waladii kiibaa allah iniin jideeyey awxaynaa ilayka nebiyullaahi moxamedow adiga aan kuu waxyoonnay wamaa shay buu iniin jideeyey wasaynaa bihi ibraahiim nebiyullaahi ibraahiim aan u dardaarannay wa muusa nebiyullaahi muuse aan u dardaarannay wa ciisa nebiyullaahi ciisa aan u dardaarannay ana qiimu ddiina diinka ooga diinka inaad ogtaan diinka inaad ogtaan ayaanu iniin jidaynay yani diinka inaad xifdidaan sidow had u qaataan ugu dhaqantaan walaa tatafaraquu ha kala teginina fiihi diinka dhexdiisa ha ku kala teginina kabura cala lmushrikiin mushrikiinta waxaa ku cuslaaday ku weynaaday maa tadcuuhum ilayhi waxaad ugu yeeraysa towxiidka ah oo ilaahay keliya ha la caabudo arrinkaas waa ku cuslaaday oo iyagu waxay leeyihiin waxaanu ka soo gaarna odayaasheenna iyo awoyaasheennii aaliha ilaah ka sokeeya in la caabudo kabura cala lmushrikiina mushrikiinta waxaa ku cuslaaday oo ku weynaaday maa tadcuuhum ilayhi waxaad ugu yeeraysid oo towxiidka ah allaahu yajtabi ilayhi ilaahay baa wuxuu u dooranayaa towxiidka iyo khayrka man yashaau ciduu doono ciduu doono ayaa ilaahay maarata towxiidka maaratay u dooranaya wayahdi ilayhi man yuniib ilaahay ciduu doonana waa uu hanuuninayaa weliba gaar ahaan cidda usoo noqonaysa oo dunuubtii ama shirkigii ama dunuubtii kaleeta ka soo noqonaysa aayaddan waxay la mid tahay aayadihi aanu soo marnay allah subxaana wa tacaala fii suurati shura waxa uu ku caddaynayaa waxa ummadda ummadda muslimiinta ilaahay u jideeyey inay tahay rusushii horeeta wixii ilahay u jideeyey kasoo bilow nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahiim nebiyullaahi muusa nebiyullaahi ciisa yacni waxaa lagu sheegay ululcasmigibaa suuradan ilahay ku aayaddan ilahay ku sheegay ululcasmigu waxa weeyaan waa nebiyullaahi muxamed sala allahu calayh ali wasalam nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahiim nebiyullaahi muusa nebiyullaahi ciisa shanta ayaa waxaa layihaha ululcasmi waa shanta rususha ugu fadliga badan weeye shantaas marka waxa weeyaan iyo rususha kaleetaba waxay ka sinaayeen si gooniya ilaahay usoo khasisay kuwan laakiin dhammaantood waxay ka sinaayeen rususha iyo ambiyadu towxiidka mid bay ka ahaayeen iskumaysan khilaafin marnaba ilahay waxdaaniyadiisa alxaafid ibnu kaiir fi hadihi fii tafsiiri hadihi alaaya marka uu fasirayay ayuu wuxuu yidhi hadal aad iyo aad u qiimo badan wuxuu odhanayaa ibnu kaiir ay wasa allahu jamiica alanbiyaai calayhim assalaam ambiyada dhammaantood ilaahay wuxuu u dardaarmay biltilaafi waljamaaca inay jamaacada inay maaratay ay furqada iyo khilaafka ka fogaadaan oo jamaacada ay laazimaan jamaacaduna waxa weeyaan waa xaqi ilahay usoo rogay mid kastaba wa nahaahum rususha dhammaantood ama ambiyada dhammaantood ilaahay waxa uu ka reebay oo u diiday can aliftiraaqi waalikhtilaaf in ay iskhilaafaan mar haddii rusushii dhammaantood ilaahay ugu baaqayo xaqii ilaahay usoo rogay inay ku walaaloobaan oo ummadda ay ugu yeeraan islamarkaasna ilaahay uga digay inay iskhilaafaan ummad kastaana waxa weeye sidaas ayaa xukunkeedu yahay oo ummaddeenna u dambaysay marka waxa weeyaan aayaddani waxay ku micno tahay aayadihii aanu soo dhaafnay oo ilaahay waxa uu noogu yeerayaa dariiqii rusushii naga horraysay oo nebiyullaahi maxamed lagu khatimay dariiqay ku baaqayeen inaannu intaan adduunka joogno aan ku dhaqanno oo dhaqankaas uu naga muuqdo aan ka fogaanno furqada iyo khilaafka wa qaala tacaala fii suurati aruum suurat ruum allah waxa uu ku odhanayaa muniibiina ilayhi wattaquuhu waaqiimu الsalaata walaa takunuu min almushrikiina min aladiina faraquu diinahum wa kanuu shiica kulu xisbin bima ladayhim farixuun muniibiina ilayhi lafdigan isaga ah muniibiina waxaa lagu nasbinayo culimmadu yani cibaaraad kala gedisan bay soo naqliyaan qaar waxay leeyihiin aayaddii aayaddan ka horreysa faaqim wajhaka liddiini xaniifa aayadda lafdiga isaga ah ayaa waxay leeyihiin faaqim wajhaka waxaa lagula khidaabaya ilahay kula khidaabaya waa nabiyullaahi muxamed ummadduna tabac bay u tahay marka micnaheedu waxa weeyaan faaqiimuu wujuuhakum wejiyaalkiinna yani waxa weye toosiya oo waxay ku soo qaabila diinka xaqa ah muniibiina ilayhi ila allah adinkoo ilaahay u soo noqonaya taa waa ay ku nasbiyaan oo mar kastaba waxa weeyaan waa lafdigu waxa weeyaan xala ahaan baa lagu nasbinaya qaarna waxay yidhaahdaan lafdigan aayadda lafteeda ku jira walaa takunuu min almushrikiin lafdi mushaabiha ayaa loo soo qadaraya waxaa lo odhanaya wakunuu ahaada ayuha almuslimuun macshar almuslimiin kunuu ahaada muniibiina ilayhi ila allah ilaahay kuwa u noqonaya oo xaqii laazimaya wattaquuhu ilaahay ka baqa ilaahay ciqaabkiisa ka gaashaanta waaqiimu salaa salaadana ilaaliya salaada xifdiya siday tahay u tukada walaa takunuu ha noqonina min almushrikiina mushrikiintii kuwa ka mid ah ha noqonin oo dhaqankii mushrikiinta hala imaanina min aladiina kuwii ha ka mid noqonina min almushrikiina ayaa laga bedelayaa min almushrikiina mushrikiintii yani min aladiina kuwii ha ka mid noqonina faraquu diinahum diinkoodii kala geeyey kuwii diinkooda kala geeyey oo ku kala tegey kuwaasoo kaleta ha noqonina oo waxa weeyaan kuwaas iyay yihiin waa kufaartii waa mushrikiintii wa kaanuu markaana markay diinkii ku kala tageen noqday ahaaday shiyacan kooxo iyo axsaab kullu xisbin koox kastaaba farixuuna waa kuwo ku faraxsan bimaa ladayhim bimaa cindahum agtooda wixii ahaaday marka allah subxaanahu wa tacaala waxaa waxa weeyaan ummadda ugu yeerayaa muslimiinta inaaba in asaga xaggiisa loo noqdo xaq la laasimo in laga boqo axkaamta sharciyada ah in siday tahay loo qaato salaaddu ay ka mid tahay in laga fogaado dhaqanka mushrikiinta dhaqanka mushrikiinta maxaa ka mid ah ugu horeeya tafaruq waalikhtilaaf waxyaalaha simada kufaarta dhaqanka u ah waxa weeyaan alikhtilaaf inay iskhilaafaan oo colaad ay isku hayaan marka waxa wey dhaqanka muslimiintu taa ka mid ma aha bacd alxisbiyiin ayaa waxay yidhaahdaan yani aayaadkii aanu soo akhrinay ama darsigeenna shalayta ama kuwaan yani ma khusayso mana ka hadlayso xarakaadka islaamiga ah taa intaan la gaarin jawaabtooda bal aayaddan dhegayso allah muxuu leeyahay walaa takuunuu min almushrikiin yaa lala hadlayaa manin mukhaaabuun waa saxaabatu rasuulilahi soo maaha saxaabatu rasuulilah marka la odhanaya walaa takuunuu min almushrikiin annaku ma ka haraynaa qof kastoo bada yani waa jawaabtu waa badahi waa jawaab badahiya wey walaa takuunuu min almushrikiin saxaabadii baa lagu leeyahay mushrikiinta dhaqankoodii ka fogaada qof kastoo muslimana waxa weyan khitaabkaas waa u yaallaa marka waxa weeyaan tafaruqu waa min afcaali kufaar afcaashii muslimiinta ka mid ma aha muslimiintu waxa weeyaan xubi iyo walaalnimo iyo ta'aaluf ayaa ilah iyo rasuulkiisaba ay ka dalbanayaan walaa takunuu min almushrikiin mushrikiintii ha ka mid noqonina dhaqankii mushrikiinta hala imaanina min aladiina kuwii oo kaleeto min aladiina kuwii ha ka mid noqonina faraquu diinahum diinkoodii kala geeyey oo diinkii ku kala tegey wa kaanuu ahaaday shiyacan qaybo kullu xisbin qayb kastaaba urur kastaaba bimaa ladayhim ayaga wax agtooda ahaaday fariixuuna haddii ay yihiin waxay isku khilaafeen madaahib hadday yihiin ururo yani waxa weye urur kastaaba markaa waxa weye wuxuu ku faraxsan yahay waxa asagu uu markaa gacanta ku hayo oo kuwa kaleeta waa ku dalaalo xukuminaya nacam aayaddan tafsiirkeeda ayaan tacliiq yar uu soo naqliyey ibnu kathiir ayaan akhrinayaa sida uu ku fasirayo aayadda markuu fasirayey ayuu wuxuu yidhi sheikhu waa mujalladka shanaad safxada boqol sideetan iyo lix kolley dabcaad ku iskhilaafayaan laakiin dabcadan waa dabcada daaru shuruuq oo uu taxqiijiyey anwar ilbaaz wadaadka la yidhaaho wuxuu yidhi fa ahlu ladyaan fa ahlu ladyaani qablana dadyowgii annaka naga horreeyey ee diimaha loo soo rogay oo diinkoodii ku kala tegay ikhtalafuu fii maa baynahum waa iskhilaafeen calaa aaraa'in wa milalin baatila aaraa iyo diimo kala gedisan oo baatil ayay isku khilaafeen wa kullu firqatin minhum dadyowgii annaga naga horreeyay koox kastoo ka midihi tascumu waxay odhanaysay annahum calaa shay inay xaq ku sugan yihiin wa hadihi alumma waa ummaddani waxa weeyaan uu ishaaraya waa ummatu muxamed weliba waxa weye ummatu muxamed ahlu qibli dhan lagama wada waxa weye waa ahlu ijaaba yacni waxa weeyaan dadki waxa ummat lijaaba dadka waxa weeyaan nabiga dacwadiisii si toosa u ajiibay firqatu naajiya nacam wa hadihi lummatu ummaddan iyada ah ikhtalafu wa hadihi lummatu waa guud ahaan wey waa ummatu dacwa buu ka wadaa markan wa hadihi lummatu ummaddan ummatu muxamed waa ummatu dacwa ikhtalafuu waa iskhilaafeen aydan noqosha fiima baynahum yacni way iskhilaafeen ummatu dacwa ummatu nabiyullaahi muxamed calaa nixalin yani waxa wey diimo kala gedisan iyo ahwaa kala gedisan bay isku khilaafeen kulluhaa dalaala waxyaalaha isku khilaafeen dhammaantood waa baadi nacam ilaa waaxidatan ilaa firqatan waaxida hal kooxa unbaa waxa wey dalaaladii ka badbaaday dalaalada kuwa ka badbaada waayo wa hum ahlu sunnati waljamaaca waa waxa weeyaan waa ahlu sunnati waljamaca haddii la yidhahdo alqaabta ahlu sunna waljamaaca ama la yidhaahdo ahlu lathar ama ahlu lxadiid ama aلطaaئفة الmaنصuرة ama firقة الnaajiية ama la yihahdo aلسلفiyuun kul hadihi الألفاaظ waa alفاaظ xagga lafdiga kala gedisan lakiin xagga macnaha isku macno ah mutaraadif ah marka wuxuu yidhi kuwa badbaadaya oo ummatu mxamed ka mida waa firqaة الnaajiية waa أhlu الsunaةi والجamاعة almutamasikuuna bikitaab illahi wa sunati rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam waxayna ku badbaadeen oo ahlu sunna ay ku noqdeen waa kuwa kitaabka iyo sunnada nebiga siday tahay ugu dhaqmay wa bima kaana calayhi sadru lwal waa kuwii ku sugnaa qaybtii horeeto ummadda wixii ay ku sugnaayeen oo yaahayn qaybtii horeeto min asaxaabati wataabiciin saxaabadii iyo taabiciintii wanaagga saxaabada ku raacay wa a'imat lmuslimiin iyo muslimiinta a'immadoodii sida imaamu malik sufyaan thawri sufyaan ibnu cuyayna waman naxaa naxwaahum iyo culimmadii la midka ahaa imaamu lbukhaari imaamu axmed ibn xambal iyo culimmadii wahaakada nacam a'immadii muslimiinta waxay ku sugnaayeen fii qadiimi dahri wa xadiidihi waqtigii horeta iyo waqtigii dambaba kamaa rawaahu alxaakimu fii mustadrakihi sida abu cabdillahi alxaakim kitaabkiisa mustadraka uu ku wariyey annahu su'ila nebiga waxaa la weydiiyey sala allahu calayh waali wasalam can alfirqati annaajiyati minhum nebiga xadiidkaas waa noo imaan doontaa yani nebigu waxa uu sheegay xadiid haabit ah oo saxaabo badan oo kala gedisan ay wariyeen in ummaduhu ummadda muxamed ummadda nebiyullaahi moxamed inay iskhilaafi doonto saddex iyo saddex iyo toddobaatan qaybood inay isku khilaafi doonaan dhammaantoodna ay ahlu naar yihiin markii hal koox laga reebo markii la weydiiyey kooxdaa badbaadaysa waaye nebigu muxuu yidhi maa ana alayhi maa ana calayhi alyawma wa asxaabii kooxda badbaadaysaa waxa weeyaan waa aniga iyo saxaabadaydu maanta waxaanu ku sugannahay oo xaqa qofka ku sugnaado ilahay saa kula kulma kuwaabaa waxay yihiin kuwa badbaadaya marka sida uu ku fasiray iyo qaabka uu u tacliiqinayo imaamka abubakr alajuri waa isku mid weeyaan walidaalika ahlu xadiidku yani waxa weye masaa-isha caqiidada iskuma khilaafaan calaa tira waaxid ay ku socdaan maadaama ahlulhawaagu mid walbaba dariiq gooniya uu jeexanayo qaala muxamed ibn xusein waa abu bakr alajuri fahal yakunu min albayaan fahal yakunu miyuu ahaanayaa min albayaani ay min alwuduuxi caddaynta xaqa la caddeeyo ashfaa wax ka caafimaad badan min haada aayadahan siday wax u caddeeyeen si ka daran miyaa wax loo caddayn karaa nacam cinda man caqala can illahi yani cidda ay u caddaanaysa marka waayo xaqaas yuu u caddaanayaa cinda man caqala can illaahi tacaala allaha sarreeya cidda waxa weeyaan xaqa uu soo rogay ka fahmaysa ciddaas ayaa xaqani u caddaanaya nacam watadabbara ku fakara bima bihi xadarahu mowlaana alkariim alleha naasirkaah oo noo gargaaraya ee waxa weeye khayrkiisu uu badan yahay wuxuu nooga digayna dib ugu fakara oo muxuu yahay waxa uu nooga digay allah min alfurqati kala tegitaan ah iyo iskhilaafitaan yani wuxuu leeyahay shiikhu waa hadal aad iyo aad u qiimo badan qofka dareemaya oo ilaahay waxa weeyaan qalbigiisa uu nuuro nuur uu ku sameeyo wuxuu leeyahay yani sidaanoo kaleeto yaa wax u caddayn kara yani cid ka caddayn og miyaa ilaahay cid ilaahay xaqa ka caddayn og miyaa miyaa jirta ma jirto marka xaqaas wuxuu caddaanayaa oo aayaadkaas fahmayana waa qofki ilaahay uu qalbigiisa nuuriyo wey ama qofkii bidcadu ay qalbigiisa degto waxa weye falaa nuura fiih waxa weye nuur ma u arkayo bal waxa weeye leylan wa naharan wuxuu kaga shaqaynayaa hawada iyo bidcada uu ku sugan yahay inuu layi ku sameeyo nusuusta sharciga oo aayadaha uu qoorlaabo xadiita waxa weeyaan ta'wiil uu ku sameeyay taxriif uma aclamuu ogaada macshara ahli sunna raximana allahu waiyaakum annaka iyo adinkaba allaha noo naxariistee ana allaha tacaala allaha sarreeye qad aclamanaa waxa uu noogoysiiye waiyaakum annaka wuxuu noogoysiiye waiyaakum idinkaba fii kitaabihi kitaabkiisa waxa uu nagu ogeysiiyey annahu laa budda in ay lagama maarmaan tahay oo ay dhacayso min an yakuuna alikhtilaafu bayna khalqihi wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka wuxuu noogu caddeeyey dhammaanteen in lagama maarmaan ay tahay ummaddu inay iskhilaafto marka khilaafkan khilaaf madluuba ma aha oo leeyahay ilaba ilaa waa inaan iskhilaaftaan waa khilaafkii kowniga aha wey waxa weeyaan allaha mashii'adiisa iyo qadarkiisa wuxuu ku dhacay ummaddu inay iskhilaafto khilaafkaasna waa manhi waa manhi waxaa laga yaabaa qofku markuusan xaqa si fiican u fahamsanayn inuu markuu aayadahaas u arko uu yidhaahdo dee khilaafka ilaahay baa qadaray qadarka marka waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala yani waxa weye iraadadiisu laba qaybood weeyaan yani sida ahlu sunnuhu ka aaminsan yihiin iraada kowniya qadariya iyo iraada sharciya allah wuxuu qadaray min xayu lkown ummaddu inay iskhilaafto laakiin khilaafkaas miyuu madluub yahay maahan madluub waxaan annaku waxa weye allah subxaana wa tacala ikhtiyaar uu kuu siiyey inaad dariiqa xaqa ah iyo dariiqa baadilka lagu kala caddeeyo oo aduga kala dooratid haddii marka waxa wey isagoo dariiqii ku caddaaday kii baadilka a raacdid shaygii manhigaabaa ku dhacday hadduusan qofku ilaahay uga noqonna waxa wey waa ku naar mudanaya marka markuu leeyahay sheikhu annahu laa budda min an yakuuna alikhtilaafu min an yakuuna alikhtilaafu yacni khilaafka in la helo oo waxa weeyaan waa shay lagama maarmaan ah bayna khalqihi makhluuqiisa dhexdiisa maxaa khilaafkaas u dhacaya oo ilaahay sidaa u qadaray xikmaa ka dambaysa liyudilla man yashaa wayahdi man yashaa ilaahay inuu dhumiyo qofkii waxa weeyaan uusan hanuun u qadarin wayahdi man yashaa ilaahay inuu hanuuniyo ciddii hanuun u qadaray jacala dalika caza wajal arrinkaas ilaahay waxa uu ka yeelay dadku inay iskhilaafaan oo qaabna fariiqun fi ljanna ay noqdaan qaabna fariiqun fi saciir ay noqdaan arrinkaas ilaahay waxa uu ka yeelay mawcidatan mid lagu waana qaato mawcidadaas yatadakaruu biha mawcidadaas uu ku waansamayo oo ay ku waana qaadanayaan almu'minuuna dadka mu'miniinta ah xaqii ilahay uu fahamsiiyey fayaxdaruuna markaa waxay ka digtoonaanayaan mu'miniinta dhabtaahi alfurqata khilaafkay ka fogaanayaan leanna waxa khilaafku waa shaygii looga digayo wey yacni madluum maahana waa madmuum mamduux maahana waa madmuum weeyaan wayalzamuuna waxay laazimayaanoo joogtaynayaan dadka mu'miniinta waa mu'miniintii dhabkaahi mu'miniintii xaqahayd waa ahlu sunnihii aljamaacata jamaacadii muslimiinta iyo xaqii bay laazimayaan joogtaynayaan wayadacuuna waxay ka tegayaan almira'a waalkhusuumaati dooda yacni waxa weeyaan aan macnaha ku dhisnayn iyo waxa weeyaan wayadacuuna waxay ka tegayaan almira'a waalkhusuumaat dooda dhiin waalkhusuumaati fi ddiin yacni waxa weeyaan in diinka ay ku dhex doodaan oo ay jadal sameeyaan baadil ah ayay ka fogaanayaan wayatabicuuna ay yatabicuuna asunata waljamaaca sunnaday raacayaan walaa yabtadicuun bidcana la imaan maayaan fain qaala qaa'ilun mid saa'ilihii haddii uu yidhaaho ayna hada min kitaab illaah yacni khilaaf inuu dhici doono lagama maarmaan khilaafkaas uu yahay manhina uu yahay kitaabka ilahay xaggee kaga helaynaa xaggee kaga yaallaa kitaabka alleh qiila lahu waxaa lagu odhanayaa qaala allahu tacaala fii suurati huud allah sareeya kitaab suuradda suuratu huud waxa uu ku yidhi walow sha'a rabbuka lajacala annaasa ummatan waaxida ilaahay mashii'adiisu hadday ku dhici lahayd ma uusan doonine haddii ilaahay mashii'adiisu ay ku dhici lahayd oo ilaahay uu dooni lahaa lajacala annaasa ummatan waaxida lajacala annaasa ummadda wuxuu ka yeeli lahaa calaa millatin waaxida hal diin buu maarata ku qutomin lahaa yacni diinta xaqaa bay laazimi lahaayeen laakiin mashii'ada la taa kuma dhicin mashii'ada alla waxay ku dhacday in dadka qaarna ay noqdaan ahlu shaqaawa qaarna ahlu sacaada ay noqdaan midka shaqiga noqdana biikhtiyaarihi buu ku noqdo asagaa doorta dariiqu shaqaawa cidina kuma khasbin kan dariiqa xaqaa raacayna waxa weeyaan biikhtiyaarihi baa ku doortay inkastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxa weeyaan ku hadeeyey oo ugu kaalmeeyey nacam walow shaaa rabbuka nebiyullaahi muxamedow rabbigaa haddii uu khaaliqa ku abuurtay hadduu dooni lahaa la jacala annaasa ummadda waxa uu ka yeeli lahaa ummatan waaxida ay calaa millatin waaxida hal diin buu maartay buu ku sugi lahaa laakiin mashii'ada la taa kuma dhicin walaa yazaaluuna dadku ka zuuli maayaan mukhtalifiina kuwa isweydaarsan inay yihiin oo iskhilaafsan ilaa man raxima rabbuk isdnaagu waa munqatic ilaa man raxima rabbuk cidda rabbigaa u naxariista nabiyullaahi moxamedow mooye marxuumiintu waxa weeye waa ahlu sunnihii waa ahlu xadiidkii mukhtalifiintuna waa kufaartii iyo ahlulbidacii nacam walidaalika sidaa aawadeed in dadku yacni ahlu naar iyo ahlu janno ay noqdaan ayuu khalaqahum ilaahay dadka u abuuray inay qaarna ahlu sacaado noqdaan qaarna ay noqdaan ahlu shaqaawa yacni sidaas in lagu fasiro oo ishaarada loo celiyo yacni ahlu shaqaawa waa ahlu sacaada waa tafsiirka uu maray cabdullahi ibnu cabaas iyo kaiiru min aimati salaf sida ibnu jariir abari iyo abu cubayd alqasim ibnu salaam iyo culmo kaleetaba imaam malik laftiisu dariiqaasu maraya wa tamat kalimatu rabbik nabiyullaahi moxamedow khaaliqaaga kelimadiisu waxay ku sugnaatay laamla'anna jahannama jahannama waan buuxinayaa oo buuxinayaa min aljinnati waannaas jinni iyo insi baan ka buuxinaya ajmaciina idilhaan wa kullan naqusu calayka min anba'i rusul wa kullan kullantaas waxaa lagu nasbinayaa naqusdan ficilkan ka dambeeya macnaheedu waxa weeyaan wa kulla naba'in qiso kasta oo min amba'i rusuli rususha yani waxa weeyaan akhbaarteedii ah ayaa naqusu calayka nabiyullaahi moxamedow kuu qisoonaynaa adiga dushaada aan ku qisoonaynaa kuu sheegaynaa maa shay baan kaaga sheegaynaa nuhabbitu bihi qalbaka nuhabbitu bihi fu'aadaka qalbigaaga aanu ku dejinayno yacni allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fii hadihi alaaya nabiyullaahi moxamed asagoo la khitaabaya yacni nebiga tasliya loo samaynaya dhibaatada kugu dhacday oo reerkaaga iyo dadka dadkugu sugay ay kugu sameeyeen oo magac kasta xun ay kuu bixiyeen yacni arrintaa iyada ah iyaysan dhibaato kuu keeni maxaa yeelay rusushii kaa horraysaba sidaas si la eg ayaa loola dhaqmay waa mid marka allah uu leeyahay wakullan ay kulla naba'in khabar kasta oo min amba'i rusuli rusushii akhbaartoodii ah ayaa naqusu calayka dushaada ku qisoonaynaa kuu sheegaynaa si qalbigaaga u dego aad ugu dayatid yani rusushaa ka horraysay maa shay baanu kuu qisoonaynaa nuhabbitu bihi aanu ku dejinayno shayga isaga ah fu'aadaka qalbigaaga aan ku dejinayno yani dad baa dhibka maanta lagugu samaynayo rusushii horaa kaaga horraysay fii haadihi suuraddan waxaa ku sugan alxaqu xaq ayaa ku sugan yani suuradaha kalena waa ku sugan yihiin wajaaka miya wajaaka waxaa kuu yimid fii hadihi alaaya fii hadihi suura fii hadihi suura suuraddan suuratu huud dhexdeeda waxaa ku yimid alxaqu xaq ayaa ku yimid yani micnaheedu maaha suuradaha kale inaysan xaq aysan ku iman kulligood qur-aanku waa xaq laakiin waa fadiilo u gooniya suuraddan sidaas culimadu ay sidaasayna culimmadu ku fasireen waana qowlka raajixa ah wajaa'aka nabiyullaahi moxamedow waxaa kuu yimid fii haadihi ay fii haadihi suura suuraddan suuratu huud alxaqu xaq ayaa ku yimid wa mawcidatun waana ayaa ku sugan waano yani waxa weeyaan adiga iyo mu'miniintaba sida inoo imaan doonta wadikraa waanaa ku sugan lilmuminiina muminiinta ayaa waana ugu suganta yani suuraddan waxaa ku sugan yani nebiga iyo muminiinta dhammaantood wacdi iyo waano leanna muminiinta dhabta ah laftooda waxa weye sunnada ku dhaqankeeda waa lagu dhibaya marka qof kastoo sunnada lagu dhibo oo ahlubidac iyo kufaarta ay ku dhibaan dhibka adiga maanta lagu dhibayo rag baa kaaga horreeyey saxaabadii nebigaa kaaga horreysay taabiciintii baa kaaga horreyey aymaturda baa kaaga horreeyey haddaan soo qaadano tusaale ahaan waqtigii masalatu khalqi qur'aan ay soo bilaabatay waa la xusuusan yahay sida a'immadii muslimiinta loogu dhibay axmed ibnu nasr alkhusaaciy yacni waxa weeyaan waxaa lagu yidhi oo loogu yeeray yacni in uu yidhahdo alqur'aanu makhluuq markuu diiday waa la deldelay markii la deldelay weliba waxa weeyaan salbi baa lagu sameeyey salbiga waxa weye waa la gegay yacni waxa weye qofka markii la dilo yacni loox weyn baa la soo qaadaya magaalada santraalkeeda la soo dhigayaa yacni waxa weeyaan afkaa loo gambinayaa yani waxa weya isagoo masluubah ayuu waxa weeyaan ilaa jirkiisa ka soo daatay sidaasuu ku dhintay buwaydi abu yacquub albuwaydi saaxib imaam shaafici qaahira laga soo qaaday laga soo kaxeeyey ayadoo intaas oo rodol oo bir ah ay dushiisa saaran yihiin ilaa baqdaad baa la lugeysiiyey xabsiguu ku dhintay imaam axmed ibn xambal waa la garanaya sida loo garaacayo ayuu xaalatuliqmaa u geli jiray wahaakada marka waa midda allah uu leeyahay wajaa'aka fii haadihi suuraddan dhexeeda waxaa kugu yimid nabiyullaahi moxamedow alxaqu xaq baa kugu yimid yacni waxaa lagugu sheegayaa dhammaantii waa xaq wa mawcidatun waanaa ku sugan waanaa ku timid wa dikraa iyo waano lilmu'miniina mu'miniintii uma ina allaha tacaala allaha sarreeya amara nebiyahu tacliiq yaroo kaleetaan kitaabka ka akhrinaya ibnu kaiir aayaddan uu ku fasirayo ilaa man raxima rabbuka aayadda waxa uu leeyahay imaamku ila man raxima rabbuk walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabbuk wuxuu leeyahay musanifku wuxuu leeyahay imaamka waa xaafid ibnu kaiir ila almarxuumiina min atbaaci rusul kuwaan iskhilaafayn oo khilaafka ka fogeyna waxa weye waa kuwii loo naxariistay oo ilaahay u naxariistay yay yihiin oo min atbaaci rusul rususha kuwii raacay ah kasoo bilow nabiyullaahi nuux ilaa nabiyullaahi moxamed aladiina tamasakuu bima umiruu bihi min addiin kuwa loo naxariista waxa weeyaan waa kuwa wixii la faray oo diinka ah yani ku dhaqmay ahbarathum bihi rusulu llahi ilayhim rususha ilahay usoo dirnaa ee u warranta ay u sheegtay walam yazal dalika da'bahum arrinkaasuna dhaqankooda uusan ka zuulin xataa kaana anabiyu lummiy ilaa laga soo gaaray nabiyullaahi muxamed khaatama arusuli waalambiyaa ahaana kii rususha lagu soo gebagabeeyey faatabacuuhu wasadaquuhu markii la soo gaaray bictatu nabiyullaahi muxamed dadkii uu la kulmayo saxaabadu ay ugu horreeyeen waa ay raaceen waana rumeeyeen wanasaruuhu waazaruuh waa ay garab istaageen oo u hiiliyeen maxaa marka ay timaartoodu noqotay markay nebiga garab istaageen fafaazuu bisacaadati dunya waalaakhira waxay ku liibaaneen adduunka intay joogeen liibaan bay gaareen waa ka xadiidka nebigu ku oranaya xadiidka saxiixa ina allaha yarfacu bihada alkitaab wayadacu bihi aakhariin ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin yacni kitaabkan ilaahay subxaanahu wa tacaala dad buu ku sara qaadaya waa dadka ku dhaqma weeyaan oo saxabada rasuulku ay ugu horreeyeen dadna ilahay dhulku ilaahay ku dhigayaa waa dadka waxa weeye hadigiya kitaabka ka leexda wey waa midda marka uu shiikhu leeyahay fafaazuu bisacaadati dunya waalaakhira maxay u liibaaneen liannahum hum alfirqatu naajiya waa firqada naajiyada ah firqatu naajiya yani waa midda xadiidka kusoo arortay nebigu sala allahu alay waslm markii la weydiiyo midda badbaadaysa waayo ayaa nebigu wuxuu yihi man kaana calaa mitli ma ana calayhi lyowma waasxaabi annaajiya macnaheedu waxa weeyaan adduunka intay joogaanna bidacdii bay ka badbaadeen aakhire markii la gaarana naartay ka badbaadayaan saxaabada rasuulkana hormood u ah nacam kama jaaa fi alxadiidi almarwiyi fi lmasaanidi wasunan sida ku soo aroortay xadiidka masaaniidda sida musnad axmed bin xambal oo kaleeto ku yaalla iyo kutubta sunanka ah min duruqinna ka soo arooray ku yimid yashuddu bacduhaa bacda yacni duruqdiisuna waa isxoojinaysaa xadiidku waxa weye xasan buu gaaraya xadiidkaas marka waa noo imaan doonaa baabka dambe ku imaan doonaa xadiidkaas muxuu yahay ina alyahuuda iftaraqat calaa ixdaa wa sabciina firqa yahuud nebiyullaahi muuse markii kitaabka loogu soo dhiibay kitaabkii towreed way iskhilaafeen waxay isku khilaafeen oo isku weydaarsameen koob iyo toddobaatan kooxood nasaaraduna waxay noqotay labiyo toddobaatan kooxood ummadduna waxay noqon doontaa ummatu muxamed waa ummatu dacwa waxay noqonaysaa waxay noqon ummatulijaaba waxay ummatulijaaba yani dadkii nabiga tawxiid ummatu dacwa maaha waan qalday ummatu dacwa haddaan idhi waa ummatulijaaba dadkii tawxiidka yani waxa weye nabiga tawxiidka qaatay ee nabiga risaaladiisa qiray waa waxa weeyaan waa ummatu alijaaba ahlu qiblaha waxay isku khilaafayaan saddex iyo toddobaatan kooxood bay isku khilaafayaan kulligood nebigu waxa uu sheegay naarta inay gelayaan yacni koob iyo toddobaatankii nebiyullaahi muuse loo soo diray toddobaatan baa naarta gelaysa hal mid unbaa badbaadaysa oo ah middii nebiyullaahi muuse dariiqiisa ku sugnaatay qaybtii nasaarada labiyo toddobaatan kooxood bay ahaayeen koob iyo toddobaatan baa naarta gelaya hal mid baa badbaadaysa waa middii nebiyullahi ciise raacda weeye ummatu muxamed markii la soo gaaray oo ah ummatulijaaba intii tawxiidka qirtay waa ay kala tageen markay kala tageen nebigu wuxuu kulligood u ahlunaar ilaa mid marka laga reebo middaas marka nebigu muxuu ku sheegay markii la weydiiyey nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waman hum yaa rasuul allah markay yidhaahdeen yay yihiin kuwa badbaadaya ilaa waxa weye soomaaliduna way yaqaana waxay naari meel qabow ma leh ma aysan weydiin saxaabada rasuulku lifiqhihim wa caqlihim ma aysan oran noo tiri inta ahlunaarku ay u kala baxaan waayo waxa qofku hadduu naar yahay hadduu alnaar yahay dabagal ma leh waxay weydiiyeen kooxda badbaadaysa marka nebigu wuxuu yidhi maa ana calayhi wa asxaabii aniga iyo saxaabadaydu waxaanu ku sugannahay kuwaas ayaa waxay yihiin kuwa badbadbaadaya marka tacliiqan waxaan usoo qaaday yacni aayaddan xadiidkaasaa fasiraya sida shiikhuba ku fasiray ilaa man raxima rabbuka walidaalika khalaqahum wa tamat kalimatu rabbika laamla'anna jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin uma in allaha tacaala amara nabiyahu allaha sareeya nabigiisa waxa uu amray oo uu faray sal allahu calayhi waaalihi wasalam an yatabica maa unzila ilayh nebigu inuu raaco wixii loo soo rogay oo loo soo dejiyey yani waxyigii inuu raaco nacam walaa yatabica ahwaaa man taqadama min alumam dadyawgii ka horreeyey hawooyinkoodii uusan raacin fiima ikhtalafuu fiihi wixii ay isku khilaafeen nacam fafacala sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu ilaahay wixii uu amray oo ah xaqii loo soo rogay inuu ku socdo oo dad yowgii ka horreeyey baadilkii ay ku sugnaayeen oo ay ugu baaqayeen uu ka foojignaado nebigu arrinkaas waa uu sameeyey waxadara ummatahu ummaddiisana waxa uu kaga digay alikhtilaaf inay iskhilaafaan walicjaaba bira'yihim ra'yigoodu inuu cajabgeliyana waa uu kaga digay waitibaaca alhawa bidacdii inay raacaan hawadii iyo bidcadii inay raacaanna nebigu waa kaga digay qaala allahu tacaala fii suurati xamiim aljaahiya suuraddaas ilaahay dhexdeeda waxauu ku waranayaa walaqad aataynaa banii israa'iila alkitaab reer banuu israa'iil waxaanu siinay kitaabkii waa kitaabkii towraad attowraa waalxukma xukunkiina waan siinay oo waxa weye fiqigii baanu siinay oo waxa weye nabiyullaahi muuse yani kitaabka fiqigiisiibu ku xukumayey wاnubuwata nebinimadiina waanu siinay warasaqnaahum min aayibaat waxyaalo xalaalana waanu ku arsuurnay sidii manigi iyo salwadii iyo wixii la midka ah dhul barwaaqaha ilahay dejiyo dhulkii ardushaan baa ilahay dejiyey wafadalnaahum reer banuu israiil waxaanu ka fadilnay waanu ka sare maraynay cala alcaalamiin ay caalami zamaanihim dadkii wakhtigaa jooga ayaa ugu fadli badnaa nacam wa aataynaahum waxaanu siinay bayinaatin yacni mucjizaad cadcad min alamri min addiini diinka xaggiisana aayado cadcad baanu ka siinay fama اkhtalafuu ismaysan khilaafin reer banuu israa'iil ila min bacdi maa ja'ahum اlcilm markii cilmigii ay laga haqabtiray oo cilmigii u yimid ka dambe way iskhilaafeen nacam maxay isku khilaafeen ma shay ay cudurdaar u helayaanba laa baqiyan baynahum yacni xadgudub ay isku xadgudbeen oo dhexdooda ahaaday ayay maarata isku khilaafeen ina rabbaka nabiyullaahi muxamedow rabbigaagay khaaliqaagu yaqdii baynahum yowma alqiyaama maalinta qiyaamka ayuu kala xukumi doonaa oo midkii muxiqaha xaqa ku socdana xaqiisii timaartiisa u heli doonaa iyo janno kii xaqa ka bayrana jahnamo ayaa lagu abaalmarin doonaa ina rabbaka rabbigaa yaqdii baynahum yowma alqiyaama maalinta qiyaamuhu kala xukumi doonaa fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun wixii ay isku khilaafeen buu ilahay ku kala xukumi doonaa nacam uma dabadeed jacalnaaka adiga waxaanu kaa yeelnay nebiyullaahi muxamedow calaa shariicatin ay calaa minhajin waadix waddo cad baanu ku duldhignay waddo cad baanu kuu samaynay adiga oo min alamri min addiini diinka xaggiisa yacnii waddo cad ayaanu kuu soo rognay fatabichaa waddadaa raac waxaa weeye wa ana hadaa siraatii mustaqiiman fatabicuu waddadaa cad raac ayaa nebiga lagu leeyahay nacam walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun ha raacay nebiyullaahi muxamedow kuwii aan cilmiga lahayn ee cilmigii loo soo rogay ka tegoo jahli ka doortay kuwaas waddaday mareen ha marin aayaddu waxay ku macno tahay wa anna hadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subul yacni sida ummadda loo ilaahay ugu yidhi waddadaa dheer raaca waddooyinka kaleeta ha raacinina ayaa nebigana ilaahay waxa uu ku leeyahay uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fattabichaa waddadaa qaad walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun inahum kuwaas gaalada ah oo kitaabkii loo soo rogay ka tegey lan yugnuu canka min allaahi shaya xaggaaga waxba ka tari maayaan waxay kaa difaaci karaan lama arka haddi aad maarata barnaamijka ay kugu baaqayaan baadilka haddaad raacdid waxba kaama difaaci karaan wa ina aldaalimiina kuwa daalimiinta ah oo xadgudbay bacduhum awliyaau bacdin qaarba qaarka kaleeto ayuu waxa weeyaan awliye uu yahay oo gargaaro uu yahay oo garab taagan yahay wallaahu allah caza wajal weliyu lmuttaqiin muttaqiinta dadka ilaahay ciqaabkiisa ka baqayna waxaa weli u ahoo garab taagan oo aan cid kale u baahnayn waa allah uma dabadeed qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi haadaa basaa'iru linnaas haadaa midkan waa qur'aanka basaa'iru linnaas yacni waxa weeyaan waa xujooyin cadcad ayuu dadkii u yahay wa hudan hanuun buu u yahay wa raxmatun waa naxariis yuu hanuun iyo naxariis u yahay liqowmin yuuqinuun waa dadka yaqiinsan xaqnimadiisi qaala abu bakrin raximah اllah xadaanaa abu bakr cumar bnu saciid alqaraطiisiyu qaala xadaanaa axmed bnu mansuur alramaadi qaala xadaanaa abu صaalix cabdullahi bnu صaalix qaala xadaanii mucaawiyaة bnu صaalix can caliy bn abi طalxa can ibni cabaasin fi qowli اllahi tacaala ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica oo aayaddaanu soo dhaafnay wa qowlihi tacaala walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu wa qowlihi tacaala faama aladiina fii quluubihim zayqun kuwa quluubtooda uu ku sugan yahay weecasho xaqa ay ka weecdeen fayatabicuuna raacaya maa tashaabaha minhu yani qur-aanka mutashaabihiisa wa qowlihi fataqaطacuu amrahum baynahum wa qowlihi tacaala fataqaطacuu amrahum baynahum waa suuraة اlmuuminuun yani waxa weeyaan fataqaطacuu amrahum yani amra diinihim yani diinko amarkaa waxaa laga wadaa diinkoodii ayay waxa weye kala geeyeen wa qowlihi waqad nazla calaykum waqad nazla calaykum fi lkitaab kitaabka dhexdiisa allah wuxuu dushiina ku soo dejiyey an idaa samictum anhu shaan iyo idaa samictum haddii aad maqashaan aayaat illaah ilaahay aayaadkiisa haddaad maqashaan yukfaru bihaa in laga gaaloobayo oo lagu kufrinayo wayustahza'u biha lagu jeesjeesayo lagu ciyaarayo falaa taqcuduu macahum kuwa mustahzi'iinta ah oo ilaahay aayaadkiisa ku jeesjeesaya kuwa hala fadhiisanina marka aayaddan waa munaafiqiinta iyo yahuudda ayaa waxa weeyaan aayaadka alle minta markay yahuudda u tagaan ayay aayaadka alla ku ciyaarayeen marka allah subxaana wa tacaala waxa uu ka digayaa dadka ama kufaarta ha noqdeen ama ahlulbidaca ha noqdeen qur-aanka xaqa waxa way ku ciyaaraya oo siduu yahay aan ugu dhaqmayn kuwa inaan xiriir lala samayn marka aayaddan waxay ka mid tahay aayadaha ay culummadu ka qaataan annahyu can mujaalasati ahlilbidac ahlubidaca inaan lala fadhiisan waxba laga qaadan oo lala sheekaysan aayadaha ay ka qaataan bay ka mid tahay waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum haddii aad maqashaan aayaat illaahi ilaahay aayaadkiisa yukfaru biha in lagu gaaloobayo wayustahza'u biha lagu ciyaarayo lagu jeesjeesayo falaa taqcuduu macahum kuwa mustahzi'iinta ah yani hala fadhiisanina wa qowlihi tacaala walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih wa qowlihi tacaala an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih qaala bnu cabaas cabdullahi bnu cabaas waxau yidhi aayadahaas aanu soo akhrina dhammaantood markuu fasirayey wuxuu yidhi amara allahu lmu'miniina biljamaaca muminiinta ilaahay waxa uu faray bilusuumi ljamaaca jamaacada inay laazimaan oo aysan tafaruqa ka fogaadaan wa nahaahum waxa uu ilaahay uu ka reebay can alikhtilaafi waalfurqa khilaafkana yani waxa weye muminiinta ilaahay waa u diiday fii jamiici hadihi alaayaat wa akhbarahum ilaahay waxa uu ka warramay aayaadkaas dhexdooda ilaahay waxa uu kaga warramay annahu shaniga iyo xaalku inuu yahay inamaa halaka waa uu halaagsamay oo waa uu kharimay man kaana qablahum dad yowgii muuminiinta ka horreeyey waxaa halaagay maxaa halaagay bilmiraa'i bisababi ilmiraa doodii iyo walkhusuumaati fii diin illahi caza wajal aharkan cabdullahi bnu cabaas aayaadkan uu ku fasirayo waa ahar daciif ah oo waxaa ku jira cabdullaahi bnu saalix oo aad iyo aad daciif u ah ayaa ku jira laakiin macnihiisu waa saxiix oo waxa aathaar dib nooga imaan doonta iyo waxa weeyaan oo haabita ah ayaa soo aroodhay oo cabdullaahi ibnu cabaas iyo culummada kaleba sida ay ku fasireen nacam ama min xayu sanad waa daciif qaala muxamed bnu xusein wa abu bakr alajuri wuxuu yidhi hada maa xadaranii dikruhu kani waxa weye inta aan soo sheegay adiladaa aan soo sheegay waa intii qalbigaygu markaa waxa weeyaan xaadirka ku ahayd oo aan xusuusnaa oo mima amara allahu tacaala bihi ummata muxamed ilaahayna ummatu muxamed uu faray oo uu amray an yalzamu ljamacata jamaacada inay laazimaan wa yaxdaru lfurqata khilaafkan ay ka fogaadaan aayaadka ku soo arooray oo ka digaya inay ummadda yani waxa weeyaan ummadda nebiga sala allahu alayhi waalih wasalam inay iskhilaafaan gaar ahaan ahlu sunnuhu yani aayaadka ka digaya weeye isla markaasna amrayay inay sunnada laazimaan qiila lahu fain qaala qaa'ilun fain qaala qaa'ilun mid haddii uu yidhaahdo fadkur sheeg oo xus min sunani rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam sunada nabigeeda sunnada nebiga sala allahu alayh wali wasalam xaggeeda waxaad ka sheegtaa annahu nebigu xadara ummatahu dalik sida aayaadka qur-aanku ay uga digeen khilaafka yacni axaadiid ku macno ah bal axaadiidta nebigana nooga sheeg qiila lahu waxaa lagu odhanayaa nacam haa waan kuu sheegaya waajibun calayka waxaa waajib kugu ah an tasmacahu inaad maqashid sunantaas iyada ah wa taxdara alfurqata khilaafkan aad ka fogaatid wa talzama aljamaacata jamaacada oo waxa weeye saxaabada nebigu ay ugu horreeyaanna aad laasimtid dariiqooda wa tastaciina billahi alcadiim calaa dalik arrinkaasna ilaahay aad u kaalmaysatid nacam marka waxa weye sunantii buu wax badan ka sheegi doonaa baabu dikri amri nabiyi sala allahu calayhi waali wasalam ummatah baabkani wuxuu ku saabsan yahay nebiga xusitaankiisa uu xusay oo uu faray ummaddiisa biluzuumi ljamaacati jamaacada inay joogteeyaan wa taxdiirihi iyo nebigu inuu ka digay sala allahu alayh wa taxdiirahu nebigu uu kaga digay iyaahum ummadda alfurqata furqada uu kaga digay wa taxdiirihi iyo nebiga ka digitaankiisii iyaahum ummaddii uu kaga digay alfurqata furqada baabkani wuxuu ku saabsan yahay nebigu sala allahu alayhi waalih wasalam ummaddiisa wuxuu kaga digay ummaddiisa wuxa uu amray inay sunnada laazimaan jamaacada inay laazimaan isla markaas waxa uu kaga digay ummadda inay maratay khilaaf la yimaadaan baabu dikri amri nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu u baab yahay nebiga xusitaankiisa amarkiisa ummatahu ummaddiisa uu faray biluzuumi ljamaacati jamaacadii inay joogteeyaan iyo wa taxdiirihi nebiga kadigitaankiisii iyaahum ummaddii uu kaga digay alfurqata furqadii uu kaga digay qala abu bakri xadaana cabdullahi bnu cabaas aayaalisi qala xadaana saciid bnu yaxya alumawi qala xadaana abu bakr bnu cayaash waa qaarigii can caasim waa caasim bnu bahdala caasim bn abi najuud ee isaguna qaariga ah imaam buu qiraa'ada ku yahay lakiin xadiidka kuma sareeyo can zirin waa ziri bnu xubaysh can cumar bn khaaab radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi man araada qofka doona oo doonaya buxbuuxata aljanna jannada bartamaheeda iyo wasadkeeda falyalzam iljamaaca sunnada nebiga ha laazimo nebiga sunnadiisa inuu ku dhaqmo aad ha iskugu dayo fa ina shayطaana shaydaanku maxaa yeelay maca alwaaxidi maca alwaaxidi ayuu ahaaday qofka keligiisa ayuu la jiraa wa huwa min alithnayni abcad yani labada waa ka fogaan badan yahay yani waxa uu ka wadaa yani sunada nebiga ha joogteeyo yani shuduudka ha iska ilaaliyo inuu sunada nebiga khilaafo iyo jamaacada muslimada inuu khilaafo aad ha iskaga ilaaliyo xadiidka waxa wey sanadkiisuna waxa weeyaan waa xasan ligayrihi قال أبو بكر حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن ساعد قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم وعاصم بن بهدلة عاصم بن أبي نجود عن زر عن زر بن حبيش قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام شام أيو مارتن أو خطبيي أيو خطبيي فقال وحويري قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كان دح استاغي مثل قيام فيكم سان ما أنت إن دح تاغنهي فقال وحي رسولكم مركم ناخذ بيني من أراد بحبوحة الجنة jannada bartamaheeda qofka doonaya inuu tago oo jannada uu galo falyalzam iljamaaca hadiga nebiga ha laazimo fa ina shaydaana maca alwaaxid shaydaanku qofka keligiisa shaadka ah ula jira wa huwa min alithnayn abcad kadalika xadiidkan waxa weeyaan waa saxiix ligayrih xadiidka hore ku micnaya qaala abu bakrin xadaana abu bakrin jacfar bnu muxamed alfiryaabiy qaala xadaana hudbat bnu khaalid qaala xadaana abani bnu yaziid qaala xadaana yaxya bnu abi katiir ana zaydan حدثه أن أبا صالم حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك قال وحيري إن الله تعالى الله سري أمر يحيى بن زكريا ونبي الله يحيى آه ابن زكريا وحأ أمري بخمس كلمات شن كلمة أي النبي إلهي وأمري يعمل بهن وكعمل فليه ويأمر بني إسرائيل reer banu israa'iilna oo loo soo dirayna uu amrayo uu farayo yacmaluuna bihinna shantaas arrimood inay ku camal falaan wadakara alxadiid xadiidku waa uu dheeraa bituulihi xadiidka sidiisuu u sheegay xadiid dheer buu ahaa wa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalihi wasalam wa ana amurukum wa qaala rasuulullahi rasuulka alla wuxuu yidhi wa ana amurukum aniguna waxaan wa ana amurukum anuguna waxaan idin farayaa bikhamsin shan kelimood ama shan arrimood amarani illaahu tacaala bihin shan arrimood oo ilaahay uu faray ayaan adinka idin farayaa sidii nebiyullaahi yaxye uu u faray ummaddiisa shan arrimood ayaan anugu shan arrimood baan idin farayaa tan u horraysa maxay tahay aljamaaca yacni waxa weeyaan jamaacada yani waxa weye muslimiinta in la laazimo oo aan la khilaafin oo sunnada nebiga lagu sugnaado wasamc iyo waxa weeye imaamka markaa jooga ama madaxweynaha markaa jooga muslimiinta hoos joogta inay adeecaan oo wixii wanaag ay ku adeecaan waaaca yani madaxweynahaas inay maqlaan oo hadalkiisa la maqlo aan khilaaf la samaynin waaaca in la adeeco laftiisa walhijra iyo haajiritaan loo soo haajiro daarulkufriga laga soo haajiro oo daarulislaam loo soo haajiro taasaan ini farayaabu yidhi sida markaa madiina loo soo haajirayay hijraduna waxa weeye mar kasta way jiraysaa yani ilaa an yarata allahu arda waman calayha haddii qofka ay u suurtagal noqotay beledulkufri uu joogo inuu beledulislaam u haajiro wljihaad shanta arrimood baa ini faraya aljamaaca alsamc alطaaca alhijra aljihaad fi sabiil illah faman faaraqa aljamaaca jamaacada cidda weydaarata oo jamaacada iyo hadyiga nebiga sala allahu alay slam ka leexata shibran yani waxa wey taa ka qadarkeed faqad khalaca qofkaasu waxa uu siibay ribqat alislaam yani sunnadii ayuu wuxuu ka baxay min ra'sihi madaxiisu ribqada asalkan waxaa loo isticmaalaa hogaanka neefka lagu xiro marka xadiidka macnihiisu waxa weeya sunnadii bu qofkaas ka siibtay ilaa an yuraajica inuu raajiciyo usoo noqdo islaamkii mooye iyo sunnadii xadiidkuna waxa weeyaan waa saxiix ligayrihi adiika axaadiid hore ku micnayaan waxa uu tusinayaana waxa weeyaan sunnada nebiga in la laazimo bidacda iyo dalaalaadkan laga fogaado وقال أبو بكر حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وأيوب بن أبي التميمة عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح القيسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من الطاعة ضعض إمامك قفك كبحة وفارق الجماعة جماعة مسلمين تنكبحة وفارغه wamaata ku dhinta asagoo khaarijiya oo madhabkii khawaarijta aaminsan sidaa ku dhinta fa miitatuhu si uu dhimashadiisu waxa weeye jaahiliyatun waa mid waxa weeyaan geeridii jaahiliyadda ayay shabbahdaa yacni jaahiliyada waxaa lagu yiqiinay tafaruq iyo khilaaf islaamku waxa weye khilaafka waa uu ka digaa waxa weye marka xadiidku xadiid horuu la mid yahay qofka muslimkaa waxaa laga rabaa haddii markaas wilaayo muslima uu ku dad muslimiina wilaayadooda uu ku hoos nool yahay qofka marka markaa madaxda u ah inuu adeeco oo uu laazimo jamaacada muslimiinta haddii uu khilaafo oo madhabulkhawaarij uu ku dhaqmo uu yidhah dadkaas waxa waa la jihaadaya oo sidaa uu ku dhinto isagoo xataa aan la dagaalamin hadduu isagoo aaminsan sidaa ku dhinto geeridiisu waa geeridii jaahiliyada ay la mid tahay yacni calaa kayri hadyi nabiyi sala allahu alay slm ayaa qofkaas ku dhimanayaa walciyaadu billaah xadiidkuna waa xadiid saxiixa imaam muslimna waa uu soo saaray qaala abu bakrin waxadathana abu bakr cabdullaahi bni abi daawuud asijistaaniyi waa saaxibu sunan wiilku uu dhalay weeye waxa weye asaguna kutub badan leh qaala wuxuu yihi abu bakr xadaثana muxamed ibnu bashaar waa bundaar اlbasri wa muxamed ibn muhanى abu musa zamin alcanazi ana muxamed ibna jacfar wa qundar xadaثahum can shucbaة bn xajaaj abu bustaami اlcataki can khaylan ibni jariir can ziyaad ibni riyaax can abi hurayrata qaal qaala rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu yidhi man faariqa aljamaaca jamaacada muslimiinta qofka faaruqa oo ka taga khilaafa wa khaalafa ataaca imaamka daacadiisana ka baxa maata qofkaasu waa dhintay miitatan jaahiliya qaabkii jaahiliyadoo kaleetu u dhintay waman ictarada ummatii ummaddayda qofkii usoo banbaxa riwaayada muslim waxa weye waman kharaja calaa ummatii ummaddayda qofka ku baxo seefta u qaata ama qoriga u qaata oo yidhah waa ku jihaadaya ummaddii waxa weeyaan ahluqiblada nacam baraha midkeeda muxsinka ah oo wanaagsan iyo wafaajiraha midkeeda faajirka ah oo xumaatada samaynaya walaa yaxtashimu min mu'miniha aan ka xishoonaynin keeda mu'minka walaa yafii lidii cahdiha midka ay cahdiga la galeenoo mucaahadkaha gaalka mucaahadkaana cahdahu aan u oofinaynin falaysa minii kaasu iga mid ma aha yani dayru iga yah falaysa min ummati nacam falaysa min ummatii kaas ummaddayda ka mid maaha yani dayru iga yahay yani nabigu sala allahu alay wasalam qofkaa waa uu dayriyey leanna madhabka uu ku socdaa waa madhab lkhawaarij waman qutila qofka la dilo taxta raayatin calan hoostiis qofka lagu dilo cimiyatin indhala-aan ah yani dabdiga culummadu ay dabdiyeen sida sida ibnu qurquul oo kaleeto kitaabkiisa wuxuu leeyahay cimiya ama cummiya labadaa dabdi buu dabdinaya marka macnaheeda waxa weye qofka lagu dilo raayo indhala yani waxa calan indhala-aana qofka ku hoos dhinta yani dagaal aan islaamka ogolayn oo fitnaa qofka ku hoos dhinta marka raayatan cimiya xadiidka laftiisa fasiraya yaqdabu waa u caroonayaa lilcasabiyati yani qabaliyad wa yuqaatilu lilcasabiyati wa yadcu lilcasabiyati aw qaala amase wuxuu yihi licasabiyatin maata qofkaas waa dhinta miitatan jaahiliya lafdu hada lafdu xadiii abi hada lafdu xadiid abi muusa waa xadiidkii abi muusa alashcari lafdigiisii weeye xadiidkan waa xadiid saxiixa oo imaam muslim iyo keyrkiiba waa warinaya wuxuuna xadiidkani astaan weyn u yahay madhabka le madhab alkhawaarij dad badan oo soomaalidu ay ka mid yihiin khawaarijta waxay u haystaan fia mucayana ayay u haystaan xadiidkan baa waxa weeyaan calaamad weyn u ah khawaarijta qof kasta wadaad iyo waranna wuxuu noqdoba ee ictiqaadiya dadka muslimiinta in lagu jihaadi karo ama asagu toosba ula jihaada kula dagaalama oo qoriga u qaata ama waranka u qaata qofkaas waa khaariji madhab ulkhawaarij weeye waxaa aad iyo aad u caanbaxay dad aan ognahay soomaalida inay la dagaalami jireen oo manaadiq badan ay kula dagaalameen oo la ogsoon yahay bacda ayaam in inta wixii u suurtoobi waayeen ay yidhahdeen shabaabka waa khawaarij weeye hum ulkhawaarij anfusuhum laftooda khawaarija lanna waxa wy qofku hadduu ictiqaadiyo dadka muslimiinta in lala jihaadi karo hadduusan ka toobad keenin isagaa khaariji ah walidaalika xadiidkan riwaayada kaleeta riwaayadana waa ku micno wey waman kharaja calaa ummatii xadiidka riwaayada muslim baraha wafaajiraha walaa yaxtashimu min mu'miniha walaa yafii lidii cahdiha falaysa minii ayaa nebigu yiri sal allahu alayh wali wasalam qofka haddii marba dadka muslimiinta uu ictiqaadiyo in lala dagaalami karo lagu jihaadi karo janno lagu helayo waa madhab lkhawaarij axaadii aad iyo ad u fara badan dib bay nooga imaan doontaa qaala abu bakrin xadaana abu muxamed ibnu saacid qaala xadaana muxamed ibnu sulaymaan luweyn waa shiikha laqabkiisii weeyaan qaala xadaana xamaad ibnu zayd can ayuub can khaylaan ibni jariir can ziyaad ibni riyaax riyaax can abi hurayrata can قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية قفك طاعة إمامك كبحة وأنا يرى مدحويني معها وفارق الجماعة جماعة المسلمين تنا خلافة مات ميتة جاهلية ودمنا يقف كاس قابك جاهلية دا. أيو أيو مارت قف كاس كل دمنا يعني طريقي سنة النبي كما سقنا وقال أبو بكر حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام, أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم وعاصم الأحول قال حدثنا عاصم عن زر وحوي وعاصم ابن أبي نجود وقاري ويان عن زر بن حبيش عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال وحي عبد الله بن مسعود كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم waxaanu ahay nabiga inaanu la fadhino faqara nabigu wuxuu akhriyay wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu laa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiili fakhata nebigu waxa uu jeexay khatan khad buu nebigu sidaa hortiisa ugu jeexay nacam mustaqiiman toosan faqada khatan faqaala wuxuu yidhi nebigu hada siraadu khadkaa toosani waxa weeyaan waa siraadkii ilahay noogu baaqay oo ilahay u yidhi wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh uma khata ثم خط حوله خططا يعني waxa weeyaan khuduud weydaarsan dhinaca midigta dhinaca bidixda kaga baxaya ayaa nebigu uu jeexay faqaala wuxuu yidhi wahadihi الsubul tanna waxa weye waa waddooyinka ilaahay nooga digayey famaa minha sabiilun waddooyinka weydaaranaya waddada dheer oo dhinaca midig dhinaca bidixda kaga baxaya sabiilun waddo ka midihi ma ay jirto ilaa wa calayhi shayطaan shaydaan baa dul taagan waddooyinkaa weydaarsan yadcuu ilayhi ilaa hada sabiil waddada uu taagan yahana ayuu ugu yeerayaa qofkii ajeebana waxa weye jahanabo ayuu maarta ayuu la gelayaa xadiidkana waxa weeyaan waa saxiix ligayrihi halkiisaa ku joojinayna hada wabillahi towfiiq wsala allahuma wasalam calaa muxamedin wcala aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin